bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala اllah wslm calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat اlimaam الsuyuuطiy raximah اllah shanta beyaday ugu dambaysaan dib ugu laabanaynaa casharkii ugu dembeeyey qaala الnaadimu raximah اllah waqiila bal sadu dariicati waman yquل maqsuuص bhada ma wahan أw laa faid yuclamu naasikhu qufii أw laa farajix waidaa yakfى qifii waqiila waxaa la yidhi wuxuu soo haayey mukhtalifu xadiidka axaadiidta marka ay daahir ahaan iskaga hor imaanayso sida loo jamciyo ayuu ka sheekeynayey wuxuu soo tilmaamay mukhtalifulxadiidku waxaa weeyaan waa xadiid xadiid kale uu diiday faljamcu in amkana laa tanaafuru ayuu soo yidhi markaasuu wuxuu waa la jamcinayaa buu yidhi markaasuu wuxuu soo mihaaliyey ka matni laa cadwaa wa matni firaa fadaaka liطabci wadaa listiqraa matniga laa cadwaa oo kale iyo xadiidka fira min almajduumi firaaraka min alasad xadiidka hore macnihiisu waxa uu yahay cudur laysqaadsiiyo oo laysku daarto ma jiro kan kalena wuxuu leeyahay fira min almajduumi ninka juudaamaysanee juudaanka qaba ka carar yuu ku qaadsiinin cudurkiise labadan xadiid marka waxaa lagu jamciyey buu yidhi fadaaka liabci fadaaka kaas oo laa cadwaa liabci buu u sugnaaday cudurka dabci ahaantiisa ilaahay baa keeno midka dambena ilaahay baa u keenay kan horena ilaahay umbaa u keenay wadaa midkan oo in laga cararo qofka juudaamaysan ahna listiqraa' markii la arkayoo la tatabuc la sameeyey ayaa waxaa la arkay mukhaaladada iyo agjoogga iyo la dhaqanka qofka cudurkaas qabo inuu qaadsiin inuu leeyahay marka kaasna waxaa weeyaan waa sabab oo kanna waxaa weeyaan waa dabci nacam saasuu ku jamciyey hab kaloo loo jamciyana waa jiraayo casharkii hore aan ku sheegnay waqiila waxaa la yidhi hababkii marka waa kaas ah hababkaas ayuu tilmaamayaa waqiila waxaa la yidhi bal e saddu dariicatin waqiila waxaa la yidhi bal e saddu dariicatin xadiidka hore oo cudur laysqaadsiiya ma jiro waxaa loo yacnii midkan dambe fira min almajduumi baan u jeedaaye waqiila waxaa la yidhi bal e saddu dariicatin dariico mancinteed waaye oo dariicada waxay tahay jaranjaro aad adiga hadhow ku gaarayso towxiidkaaga inuu ku xumaado ayaa lagaa reebayaayo haddii maalan aadan ka dheeraaw nin juudaamaysan marka lagu leeyahay macnaheedu waxay tahay haddii aadan ka dheeraanin oo cudurkii uu kugu dhaco waxaa dhici karta inaad istiraahdid hebel haddaanan ag fadhiiso lahayn ma jiro lahayn hadalkaasna marka nooc qadarka hadal waxaa weeyaan aan u fiicnayn marka si aadan saas ugu dhicin adiga ayaa waxaa lagu yidhi kaba dheeraaw ee cudur laysqaadsiiye ma jiro waa sideeda waay ee fira min almajduumi waxaa lagu yidhi uun hadhow inaadan qadarka ka shallaayin oo aadan yacnii shallaay iyo baabkeeda aadan gelinoo lowdii fa ina low taftaxu camala shaytaan nebigu uu yidhi si aadan ugu dhicin ayb wuxuu yidhi marka waqiila waxaa la yidhi bal asadu dariicatin ayaa xadiidkan dambe uu nebigu u yidhi waman axadkii yaquulu oo dhaho maqsuusun huwa isagu laa cadwaadu maqsuusun weeyaan mid la khasisay bihaadaa kan ayaa lagu khasisayoo ishaarada waxay ku dhacee fira min almajduumida laa cadwaa waa caam waxaa lagu khasisay fira min almajduumi meeshaas marka waxaa ka soo baxaayo cudur laysqaadsiiye ma jiro ilaa juudaamka ma ahane fahamkan dambe saasuu leeyahay waman axadkii yaquulu yidhaahdo maqsuusun huwa isagu maqsuusun ku la gaar yeelay weeyaan bihaada kan lagu gaar yeelay xadiidka hore maa wahan midkaas yacnii maa dacufa yacnii daciif ma aanu noqonin oo ma daciifoobin yacnii isagu hadal daciifa kuma uusa hadlin owlaa owlaadan marka faljamcu in amkana ayay la socotaa labada xadiid markay iska hor imaanayaan wuxuu ku yidhi faljamcu jamcin ayaa ugu horayso inaad jamciso in amkana hadday suurtoodo hadday suurtoobi weysana owlaa waa kan marka owlaa ama maya oo jamcigii baan suurtoobin ow laa yumkinu ljamcu jamac baan suurtoobaynin axaadiidka la jamciyo faid yuclamu faid goortii yuclamu la ogaanayo naasikhun naasik kolka la ogaanayo qufiya isagaa la raacayaa oo haddii xadiidkii marka midka horeeyey iyo midka dambeey haddii la kala garanayo midka dambaa la qaadanaya kii horena waa laga tegayaa oo midkii dambaa wax nasakhay owlaa ama maya ow lam yuclam naasikhun naasikh baan la ogaanin wax wax nasakhay labadan xadiid midkood midka kale inuu nasakhay lama yaqaan taariikhdoodii la garan maayo farajix markaa rajax oo maxaad yeelaysaa markaa tarjiixi labadan xadiid kii raajaxsan fiiri owjuhda ama wujuuhda waxa lagu rajaxana ilaa boqol weji ayay culummadu ay gaarsiiyaan marka ninka caalimka boqolkaas weji wax un ka waayn maayo nacam waxaa sheegaya muqadamada kitaabka alictibaar fi اnaasikh wاlmansuukh ee xaazimi uu leeyahay alxaafid alciraaqina waa sheegay kitaabkan la yidhaha almuqni can xamli اlasfaar oo ixyaa culuumudiinka uu ku takhriijiyey labadaa kitaabba waa lagu sheegay altaqyiid waliidaaxana xoogaa buu ku sheegaa saasoo kale marka ow laa ow amase laa yuclamu naasikhun baan la ogaanin farajix markaa tarjiixi oo waxaa weyaan markaa iyadaa waxaad isticmaashaa tarjiix waidaa haddii yakfaa uu qarsoonaanayo yanii yakfa tarjiixu tarjiixu hadduu qarsoonaanayo qif istaag ka istaag marka haddaad kala rajixi weysa labadan xadiid markaa iska istaagoo labadaba ka istaag intay kaaga caddaanayaan midkoodna ha ku camal falin u fiirsada meeqo jaranjaradu say u socotaana laba xadiid baa daahirka iska hor timid sida adig kuu muuqato shareecada ila iskama hor imaanaysa xaqiiq ahaane tallaabada koowaad waa jamci jamcintu marka de nin caalim oo faqiiha wax jamcin kara ee maaha in la leeyahay nin walba si un u jamci in la leeyahay ma aha marka ninka faqiiha ee caalimka ee aaladii wax uu ku jamcin lahaa haysto inuu jamciyo ayuu leeyahay koow aaniyan waxaa ku xigta haddana jamcinta haddii la jamci waayo taariikhda in la fiiriyo midka dambe naasikh buu noqonayaa kan horena mansuukh buu noqonayaa dalaalada mansuukha marka waa laga tegayaa xadiidka mansuukha ah xagga dalaalada naasikha kiisaa la qaadanaya oo la qabsanaya oo kutubu naasikh walmansuuq baad ka fiirinaysaa waa weysay oo taariikhdii baad aqoon weysay ilaa naskhigu taariikhuu ku sugnaadaaya sida badane haddii la garan waayo waxaa la aadayaa marka owjuhu tarjiix labadii xadiid marka in la kala rajaxo usuululfiqiga baab waxaa ka mida la yidhaahdo abwaabu tacaarudi aladila adilada yacni tacaarudka baab dhan baa ka hadlo sida loo kala hormarinayo adilada oo kale ayuu kuu sheegayaa qiyaasku hadduu iscaarido qiyaaska jeliga waa laga hormarinayaa noocyada kale waxyaabahaasu marka leeyahay nacam mutawaatirka iyo aaxaadka mutawaatirka xoog badan mararka qaar dalaalada caamka iyo khaaska hadday tacaarud uu jiro dalaalatulkhaas ayaa la hormarinayaa oo midda caamka laga hormarinaya saasuu ku dhahayaa xadri iyo mubiix ayaa iscaariday nas waxbuu diidayaa oo mancinayaa midna waxbuu bannaynayaa ibaaxo iyo manci hadday iska hor yimaadaan mancigaa la hormariyaa qawaaciddaasoo kalaa jirto oo wax lagu kala rajaxaa iyo waxyaabo kale ilaa boqol wej meelaha la gaarsiiyo wa idaa yakfaa hadduu qarsoonaado atarjiixu tarjiixu ood wax kale rajixi weyso qif iska istaag markaa oo waxaa la samaynayaa marka tawaquf labada labada xadiidba lagu camal fali maayo waa laga jooga intay ka caddaanayso dalaaladiisu wax dalaaladiisu aynan caddayn laguma camal fali karo marka qifta ama tawaqufkaa ka fiican in laga cabira yacnii hala tuuro inta la dhehi lahay maxaa yaele dalaalada xadiid adiga ma tuuri kartid nacam la tuuri maayo laakin waa laga istaagaya xataa yatabayana ilaahay wax ka caddaadaan maxaa yeele waxaan waa ijtihaad waxaa dhici karta ninkan caalimku meela u bixiyey inuu aqoon waayo nin kaloo caalimana ilaahay u furo waa la fiirina ruuxu hadduusa faqiih ahaynoo caalim uunan ahayn ahlucilmiga inuu akhriyo waayo kutubtooda ayb daad adiga yacnii diraayo badan iyo yacnii nin faqiiha aadan ahayn culummadan akhri oo naasikh walmansuuq kitaabaa laga alifay ikhtilaafuulxadiidka kutub baa laga alifay imaamu shaafici baa ugu horreeyey daxaawi baa alifa mushkil اlaahaar tawiil mukhtalif اlxadiid ibnu qutayba alifay ibnu khusayma wuxuu ku leeyahay hadal fara badan kutubahaas fiiri raadi sidoo kale yanii owjuhu tarjiixa kutubta shuruuxda mar walba inaad ka warqabto fatxulbaariga tamhiidka ibnu cabdilbar istidkaarka yanii muwaaa yani shuruuxda oo kale muwaaa qabaska oo kale abubakr ibnu اlcarabi iyo kutubaha shuruuxda sidooda sharaxa muslimka qaadi ciyaad iyo midka nawowi iyo shuruuxda marka khadaabi kitaabkiisa macaalimu sunanka oo abu daawuudka uu ku sharxo axaadiidta marka waxaad ka qaadanaya markaas culummadii waxay siday u kala rajaxayso yaad arkaysaa wa idaa yakfaa hadduu qarsoonaadana qif istaag tarjiixu hadduu qarsoonaado wagayru maa cuurida fahwa almuxkamu wagayru maa kii kayrkiis cuurida la caariday xadiidkii la caariday hayrkiis yacnii kii aan la caaridin waayo oon laga hor imaanin fa huwa isagu almuxkamu muxkam weeyaan kaas muxkam baa magaciisa la yidhaahdaa tarjama waxaa u tarjamay tarjama alxaakimu xaakim ayaa tarjameeyey fii cilmi اlxadiidi kitaabkiisa macrifatu culuumi اlxadiidka ayuu wuxuu ka dhigay fasal dhan oo wuxuu anwaacu lxadiidba wuxuu ku daray almuxkamu ayuu ku daray marka muxkamku waa wixii dalaaladiisu iska caddahay wax ka hor yimidna aynan jirin wa minhu duu tashaabuhin lam yuclami ta'wiiluhu falaa takalam taslamii wa minhu waxaa ka mida xadiidka buu ku yidhi duu tashaabuhin tashaabuh mid u saaxiiba yacnii dalaaladiisu miday mutashaabiha ay tahay mutashaabih waxaa laga wadaa dalaaladiisa ayaa ixtimaalkeedaa badan xadiidkani waxaa suurtagal ku ah intaas oo macno ama intaas oo ixtimaal ayaa ku imaan karta mutashaabih waa dalaaladiisu marka haddii xadiidku yacnii dalaaladiisu intaas ixtimaal hadday gasho waxaa weeyaan tashaabuh baa meeshaa galay macnihii saxa ahaa marka adiga ma ogaan kartid waa kugu adkaanaya markaasoo kale wuxuu leeyahay waminhu waxaa ka mida marka waxaad ku ogaan kartaa macnaha saxiixa ah axaadiidta kale inaad ku fasirto maalan xadiidkan dhowr macno ayuu ku tusay ilaa shan macno macnaha saxiixa laakiin see ku ogaan kartaa axaadiidta la macnaha markaad inta fiiriso oo dib aad ugu laabato waxaad garanaysaa macnaha saxiixa ayaad fahmaysaa markaas wa minhu waxaa ka mida xadiidka duu tashaabuhin tashaabuh ku u saaxiiba kaasoo lam yuclam aan la ogaanin ta'wiiluhu ta'wiilkiisa laakiin dee mutashaabiha waa in muxkamka loo celiyo waa la ogaanaya markaa ta'wiilkiisa laakiin ma jira xadiid nebigu intuu sheegay macnihiisa oo dhanba aan la garanaynin wax jira ma aha maxaa yeele nebiga dad buu u sheegaya axaadiidtan ee shayga marka nebigu uu sheego macnihiisan haddaan la fahmaynin maxaa qaradka uu u sheegay marka maxay noqonaya maxaa yeele waxaan ogsoonnahay diinka kitaabka iyo sunnada macaanidooda iyo lafdigooda macaanidaa muhiimsan maxaa yeele adiga inaad ku camal fashaa loogu talagalay wax marka aan macnihiisa la fahmaynin haddana camalkeeda lagaa rabo de waa halxiraaloo kale u noqonaya dhib badan sharciguna sidaa ma aha nin allaale ninkii hadda imaamu suyuudi sidaan buu dhahayaa laakiin axaadiidta rasuulka culammadu markay ka hadlayaan nin aan sharxin ma laha waa sharxaya qur-aanka sidoo kale iyagoo waxaad arkaysaa dhahayo aayadahaas waa mutashaabih waaye lama sharxo lama macneeyo haddana iyagoo ku dhex jiraad arkaysaa allaahuma alif laamiimta iyo xaamiim iyo kuwii halkaas iyagu oo qur-aanka icjaazkiisa tusaayo iyagu waa ka gooni nacam laakiin waxa kale dalaaladooda waa la yaqaanaa maxaa yeel ilaahay dadka wuxuu ku addoonsaday qur-aanka in lagu tadabburo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan ayuu yidhi afalam yadabbaruu alqowla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin marka tadaburku soo ku suurooba haddaan macaanida la ogaanin marka haddaan macaanideedaba la fahmaynin tadabur ma suuroobi karo lidalika shaekhu lislaam ibnu teymiya sharxu yani tafsiiru suurati اlikhlaas ayuu aad uga hadlaa yani masaladan wa minhu duu tashaabuhin baa ka mida kaasoo lam yuclam aan la ogaanin ta'wiiluhu falaa takalam adugu ha hadlin taslam ha ka hadlin taslam waad nabadgelaysaa markaas milu xadiidi inahu yuqaanu oo kale xadiidkaas inahu la yuqaanu calaa qalbii xadiid alaqar almusani ee saxiixu muslimka ku sugan wa inahu yuqaanu alhayn haynku waxaa la yidhaahdaa yanii yani waa dabool oo waxaa weeye khaflada iyo daboolka oo kale qalbigaygaa la daboolaa marka waxay leeyiin marka nebiga see qalbigiisa loo daboolaa hafla say ugu dhacee rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkan marka macnihiisa lama fahmin marka sidiisaa layskaga dhaafay leeyihin laakiin macaanideeda ibnu xajar iyo waa macneeyeen oo macnihiisu waxa uu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jeclaa dikriga ilaahay xuskiisu aad iyo aad oo ugu jeclaan jira camal ou qabto qalbigiisana ma ka faaruqi jirin xuska ilaahay laakiin waxaa dhacaysay mararka qaar masaalixdii muslimiintuu ku mashquulayaa oo dad muslimiina ayuu wuxuu kala qaadayaa dad muslimiin buu xalkooda ku jiraa jihaadkii buu maamulayaa mararka qaar yacnii marka danihii muslimiinta intuu ku mashquulo ayaa ay dhici kartaa inuu marka mararkaas dikriga uu markaa iloobo inuu dikrigii markaa iloobaa dhacayso taas waa marka innahu la yuqaanu calaa qalbiida nebigu uu sheegayo marka maaha nebigu inuu dikriga ku iloobayo shay mubaaxa ama shay macsi ah inuu ku iloobayo ma ahan ee daaco kale waay waxa uu uga tegaayo daaco kale oo ilaahay uu ku adeecayo lagama maarmaan ah ayuu markaas ku dhex jiraa ila nebiga dadkanna waa loo soo diray ma ogtahay sala allahu calayh waali wasalam marka dadkan baa loo soo diray dadkiibuu ku mashquulayaa cibaadadii aadka oo u jeclaa buu markaas ka yar mashquulayaa innahu la yuqaanu calaa qalbihi saasuu ku cabiraa kadaa sidaasi la eeg xadiidu unzila alqur'aanu unzila alqur'aanu xadiidkeeda unzila alqur'aanu calaa sabcati axrufin xadiidkaasuu sheegaya qur'aankii waa la soo dejiyey toddoba xaraf ayaa lagu soo dejiyey xadiid marka macnihiisu aad u dhib badan yahay toddobadan xaraf maxay tahay toddoba luqo waa la yidhi ee toddobadii luqo marka aaway maxay tahay macaanida ku jirtaa markaa tashaabuh waa ku jiruu leeyahay laakiin suyuudi kitaabkiisa al-itqaan fii culuumi اlqur'aan waa uga hadlay xadiidkan macnihiisa waa uga warramay mana ahan marka xadiidka sida bacdi naas ay u malaynayaanoo unzila alqur'aanu calaa sabcati axruf toddobadan qiraa'a inay tahay nacam toddobadan qiraa'a ee mutawaatirkai hadda la garanayo mid kastaa laba raawi lagu soo gaabiyey ma ahan sidaas nacam abuu shaama wuxuu leeyahay bacduljahala ayaa saas u haystaan nacam bal xataa qiraa'aadka mutawaatirku toddoba waa ka badan yihiin nacam qiraa'ada mutawaatirka yacnii toddoba way ka badan tahay tan kale toddobadan yacnii quraa mid kasta laba raawi laga soo qaatay intii ugu yarayd waay nacam oo laba raawi waa ka badan yihiin dadka wax ka wariyey ayaga laftirkooda nacam naafic marka laga soo qaadanayo laba raawi marka laga soo qaadanayo warshi iyo qaaluun labadaas arday keliya inuu lahaay ma aha oo ay ka wariyeen qiraa'ada dad badan oo kalea ka wariyeen qiraa'adaas laakiin labadan waxaa loo soo qaatay un takhfiif dadka in loo sahlo oo yacnii ay ku xifdiyaan ay wax ku ogaadaan ma ahane laba keliyaa jirta ma aha abu camr bnu اlcalaa marka yacnii la leeyahay yaxya alyasiidiyi ayaa ka wariyey yaxya alyaziidi keligiis wax kama warinin waa ka badnayn arday badan buu lahay oo qiraa'ada ka warisay halkaas raawi baa laga soo qaatay yaxya alyasiidiyi bay labadan ka warinayaan marka suusiga iyo duuriga labadooda yaxya alyasiidi bay ka warinayaan wahaakadaa marka unzila alqur'aanu calaa kullin toddobadan qiraa'a ma ahan toddobadan qiraa'a lagu soo dejiye ma ahane toddobadan qiraa'a luqatu quraysh waa ee ka dhanba kulligood luqatu quraysh asbaab اlxadiidi asbaabu wuruudi اlxadiid xadiidka soo arooridiisa iyo soo yanii asbaabtiisa ayuu halkan uga hadlayaa qur'aanku marka asbaabu nuzuul uu leeyahay xadiidkuna wuxuu leeyahay asbaabu wuruud asbaabu wuruudi اlxadiid asbaabta yani xadiidka uu ku soo arooray ee wax baabkan loo baranayana waxay tahay macnaha xadiidka ayaa lagu ogaadaa oo ruuxa sida aayaduhuba sababu nusuulka oo la ogaadaa waxay wax ka tartaa aayadda macnaheedoo la ogaado xadiidka sababtii uu ku yimidoo la ogaadana macnaha xadiidka ayuu wax ka saacidaa ayb naadimkii marka waxau yidhi qaala naadimu raximah اllah أwalu man qad أllafa aljuubaari falcukbari fii sababi اlaahaari awalu man qofkii ugu horreeyo qad allafa allifay fii sababi اlaahaari axaadiidta sababta ay ku timid wax ka alifay aljubaariyu weeyaan abuu xaamid ibnu kasnaah abuu xaamid ibnu kasnaah aljubaari falcukbari ama falcukburiyu ayaa ku xigay abuu xafs cumar bnu moxamed alcukburi labadaabaa wax ka alifeen marka awalu man qofkii ugu horreeyo qad allafa alifay fii sababi laahaari aahaarta sababkooda habkay usoo sababka ay ku soo aroortay ka alifay aljubaariyu weeyaan jubaari falcukburiyu cukburi baa markaa ku xigay abuu xaamid ibnu kasnaah aljubaari ayaa la yidhaahdaa dahabi waxau yidhi lam yusbaq ilaa daalika loomama horreynin kasnaah saasay u dabdiyeen marka axmed shaakir wuxuu leeya dabdi qalami ah ayaan saas ku arkay kadibna waxaa ku xigay marka abuu xafs cumar bnu moxamed alcukburi ardaydii cabdulaahi bn imaam axmed uu ahaa ardaydii cabdulaahi bn imaam axmed ibn xambal ayuu ahaa dabaqaatu lxanaabilana tarjamuu ku leeyahay suyuudi kitaab ounan dhammaystirin buu ka alifay ayb ibraahim ibnu muxamed ee loo yaqaano bibni xamsata alxuseyni ee kun boqoliyo labaatankii dhintayna ee kitaab buu alifa isaguna la yidhaahdo albayaanu wاltacriif fii asbaabi wuruudi اlxadiidi الshariif asbaabu wuruudi اlxadiid wasna wax ka alifay xalab ayaa lagu daabacay isagoo hal mujallad ah faa'iidada marka laga helayaa waxay tahay marka tii aan soo sheegnay weeyaan oo bulqiini baa saasoo kale u tilmaamay waxa uu yidhi wahuwa اladii yenbaqi اlictinaa'u bihi fabidikri الsababi yatabayanu اlfiqhu fi اlmas'alati sababta oo la sheegaa mas'aladan fiqigeeda ku caddaato ayuu yidhi shaykhulislaam ibnu teymiyana saasoo kale usuulu tafsiirka wuxuu leeyahay macrifatu الsababi tuciinu calaa fahmi اlxadiidi wاlaaya sababka oo la ogaadaa waxay ka caawinaysaa qofka inuu aayadda iyo xadiidka fahmo fa ina alcilma biاsababi yuuriu alcilma bilmusabab maxaa yeeley sababkoo la ogaado wuxuu ku dhaxal siinayaa kii sababta loo ahay oo cilmi loo yeesho taaday muhiim u tahay wuxuu yidhi wahwa kama fii sababi اlqur'aani mubayinu lilfiqhi wاlmacaani wahuwa isagu yacni sababu wuruudi اlxadiidka weeyaane mubayinun mid caddaynaya waaye lilfiqhi fiqiga walmacaanii macaanida xadiidka ku jirto kamaa fii sababi اlqur'aani qur'aanka sababu nusuulkiisa sida uu yahayba kamaa sidii fii sababi اlqur'aani sababi nusuuli اlqur'aani qur'aanka sababu nusuulkiisa dhexdeeda sidii ahaatayba ayaa xadiidkuna macnihii sababtiisa oo la ogaado wuxuu caddaynayaa fiqiga xadiidka iyo macaanidiisa oo qur-aanka asaga laftirkiisa asbaabu nusuulka kutubaa laga alifay suyuudi kitaab wuxuu leeyahay lubaabu nuquul la yidhaahdo oo asbaabu nusuulka uga hadlo aad u wanaagsan milu xadiidi inama alacmaalu sababuhu fiima rawow waqaaluu muhaajirun liummi qaysin kayna kax min hama dikru imra'atin fiihi salax milu xadiidi inama alacmaalu xadiidka inama alacmaalu oo kale sababuhu sababkiisu fiimaa rawow sida ay wariyeen waqaaluu ayna yidhaahdeen muxuu yahay muhaajirun kuu hijrooday liummi qaysin dharteed u hijrooday kayna ka xasi oo u guursado min hama meeshaas ayaa salaxa ay u habboonaatay dikru imra'atin haween sheegitaankiisa fiihi filxadiidi xadiidka dhexdiisa in lagu sheego saasay u wanaagsanaatay buu yidhi xadiidka marka waxay leeyihiin nin waxaa jiri jiray muhaajir ummi qays la yidhaahdo oo haweentaa inuu guursado haweentii madiinay joogtay isagii marka wuxuu usoo hijrooday si haweentaa uu u guursado marka xadiidkan isagoo ku yimid bay leeyihiin marka sababka nebigu usoo kaxeeyey oo u sheegay xadiidkan ninkaasay ahayd laakiin labaa kala duwan oo ibnu xajar wuxuu leeyahay saxaabada waa ka mid ahay nin sidaas ah oo haweentaas usoo hijrooday wuu ka mid ahaa fi saxaaba nin muhaajiri umilqays muhaajir ummi qays laakiin xadiidkan sababkuu ku yimid ninkaas ma aha mase ma ahayn wax nasoo ku soo aroora ma aha marka isaga waa jiraa laakiin nebiga xadiidkan sababkiisa inuu ku keenay lama haayo ibnu rajabna wuxuu leeyahay waxa dhanba asal saxeixa ma lahaa laakiin waxaaba jira amilo aan aan bushi lagu soo aroori karin amilada waxaa ka mida yacnii lasoo qaadan karaa xadiidkii laysa min albiri asiyaamu fi safar muxuu ku yimid xadiidkaas nin nebigu wuxuu arkay sooman oo la harinaayo oo dadka ay yacnii maro korkiisa sidaas ay uga yeeleen oo soonkii ku dhibtooday oo musaafirna ahay ninkan maxaa ku dhacay buu yidhi markaasaa layidhi innahu saa'imun waa soomaya safaruuna ku jiraa markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam laysa min albiri asiyaamu fi safar khayrka ka mid ma ahan safarka dhexdiisa in lagu soomo xadiidkaas sababkiisa waaba kaas kaasaa marka aaba waxay tahay xadiidku marka sababta uu ku soo arooray see lagu fahmaa iyada waxaa lagu fahmaa in xadiidka duruqdiisa la jamciyo xadiidka duruqdiisa in la jamciyaa lagu ogaadaa waxaa dhici karta mararka qaar inaan la ogaa karin yacnii caqli iyo yacnii wax lagu keeni kara ma aha ama faham iyo qiyaas iyo laguma keeni karo marka xadiidkan haddaad duruqdiisa jamciso waxaad arkaysaa sabab inuu lahay weliba asbaabu wuruudi alxadiid waxaa aad looga faa'iidaysaa kutubaha waaweyn waxaa dhici karta buluuqulmaraamka iyo cumdaha iyo riyaadu saalixiinka ayaga xadiidka un inay qoraan bis laakiin markaad saxiixu muslimka oo kale aad aaddo xadiidkii waxaa arkaya meel dheer laga soo bilaabayo sababkuu ku yimid iyo laga qisaynayaad arkaysaa marka halkaas in xadiidka duruqdiisa la jamciyo riwaayaadka gabal ayaa markaa waxaa soo baxayso sababka xadiidka uu ku yimid baa laga garanaya oo laga fahmaya macrifatu saxaabati saxaabada ogaalkooda in la ogaado la barto marka mabaaxid saxaabada marka yacni la joogo mabaaxid badan bay leedahay almabxaث اlأwal waxaa weeyaan tacriifu الصaxaabiyi صaxaabi maxaa lagu gartaa yacni saxaabi maxaa la yidhaahdaa in ujeedaa saxaabi yaa noqon karo masalada labaad waxa ay tahay bima tahbutu الصuxbatu suxbadu maxay ku sugnaataa iyada ninku inuu saxaabi yahay maxay ku sugnaanaysaa kadib marka mabaaxid kale oo yaa ugu islaam horreeyey meeqay ahaayeen tiradooda say u kala fadli badnaayeen say u kala cilmi badnaayeen waa iska mabaaxid kale taasuu marka tilmaamaya xadu صaxaabii musliman laaqa الrasuul wain bilaa riwaayaةi canhu watuul kadaka اlatbaacu maca صaxaabati waqiila mac tuulin wamac riwaayati xadu صaxaabiyi saxaabiga tacriifkiisu musliman ay man ruux weeyaan laaqaa la kulmay musliman xaal uu yahay muslim isagoo ah alrasuula rasuulka la kulmay xaddu saxaabiyi saxaabi xadkiisa man weeyaan laaqaa la kulmay alrasuula rasuulka la kulmay musliman xaal uu muslim yahay isagoo muslim ah markaa ninkii isagoo muslima rasuulka la kulmo wa in bilaa riwaayatin canhu wain bilaa riwaayatin riwaayo la'aanba ha ahaado canhu nebiga xaggiisa oo ka wariya la'aanteedba ha ahaato wauul wa tuuli suxbatin wa bilaa tuuli suxbatin suxbo dheer la'aanteedba ha ahaato saxaabi waxaa la yidhaha buu yidhi halkan ninkii nebiga la kulmo isagoo muslim ah man laaqaa laaqaadaas baa fiican culammada qaar baa waxay ka cabiraan man ra'a annabiya sala allahu calayh ali wasalam ninkii nebiga arko isagoo muslima ninkii nebiga arko ninkii nebiga arko ayay leeyihiin ee ninkii nebiga arko waxaa imaanayso in laga bixiyo saxaabada ee dadkii yacnii indhooleyaalka ahaa ee saxaabta rasuulilah ka mid ahaa cabdullahi bn ummi maktuum oo kale iyo in la yidhaha saxaabi ma ahana ka dhalanaysa ee ninkii indhoole ahay laakiin nebiga la joogi jirayoo wax ka bartayoo mu'adinka u ahay oo addimi jiray saxaabi ma ahan sax ma ahan maca daalika adda man ra'aa haddii la yidhaha asagu ma arkina ogow marka man laaqaa ayaa waxaa ka fiican man laqiya nebiya sal alla ly slam ninkii nebiga la kulmaa ka fiican kii indhoolaha ahay kii indhihiisa qabay waa soo gelayaan markaas muslimanna waxaa ku baxaya ninkii nebiga la kulmay isagoo gaal ah oo maalan adda abujahal nebiga waa arkay soo maa abujahal nebiga waa arkay abutaalib nebiga waa la kulmay saxaabi miyaa marka ma ahan saxaabo maxaa yeele shardiga musliman baa laga waayey saxaabinimada sharaf waa aad u culus waa ayb waxaa kaloo iyada marka waxaa kaloo shardi ah wamaata cala alislaam waa inuu islaamnimo ku dhinto weliba nebigiiba uu la kulmay isagoo muslima waa iska ridoobay diintiibuu ka baxay uma haddana mar dambuu soo islaamay maxaan ujeedaa waa ridoobay ridadiibuu ku dhintay saxaabi waa miyaa la dhahayaa maya saxaabi maah waa inuu islaamnimo ku dhintaa shardi ah haddana haddii marka ka waran ay riddo soo kala dhex gasho nebiguu arkay isagoo muslima waa dhintay waa ridoobay walciyaadu billaah uma haddana waa soo islaamay saxaabinimada waa usoo laabanaya marka hadduu islaamnimaba uu ku dhinto riddaba ha kala dhex gasho haddii la doonee saxaabinimadiisi waa baaqi usoo laabanaysaa culammada qaar baa marka saxaabinimada waxay u shardiyaan muddo inuu nebiga la saaxiibo qaar baa waxay u shardiyaan in duulaan ou la aadoo kale ugu yaraan hal qhaswo oo kale ou la aado qaar baa waxay u shardiyaan inuu wax ka wariyaa qasaba kullu haada maya sida saxiixa waxaa weeyaan saxaabi waxaa la yidhaahdaa nin allaale ninkii nebiga la kulmo ama arko ilbiriqsi hadduu nebiga u arkay saxaabi kadibna nebigu iska dhintay hal daqiiqa haddii nebigu uu indhaha saaray iska dhintay nebiga kabacdi markaa kadib waa saxaabi buu ku noqonaya hadduu islaamnimo ku dhintay ninka walidaalika saxaabatu rasuulilah waxaa lagu daraa ilmihii yaryaraay ee nebiga loo geeyey markay dhasheen kii yacnii ilmihii cunugii ay dhashay asmaa bintu cumays oo asmaa bintu cumays waxay dhashay xajatulwadaac markuu nebiga xaj ku sii socday dulxulayfay ku dhashay cunugii nebigaa loo geeyey nebiga waa arkay sala allahu calayh waali wasalam cunugaa laba bilood kadib nebiga waa dhintay sala allahu calayh waali wasalam cunugaas marka laba bilood baa nebigu uu cumrigiisoo laba bilood jiro ayuu nebigu dhintay sala allahu calayh waali wasalam maca daalika muxuu yahay waa saxaabi waay maxaa yeelay sharafu suxba waa u xasilay waan u sugan yahay laakiin mas'alaa jirto in lagu qaldamo aysan ahayn xagga riwaayada ninkaanu taabiciyu ka yahay xagga riwaayada waa taabici xagga yacnii laakiin fadiilada saxaabiga xagga riwaayada waa taabici waxaan u jeedaa cunugaas yarkaa ee markuu nebigu dhimanayay labada bilood jiray haddii uu intuu weynaado uu yidhaah qaala rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam xadiidkiisu mursal waayaa la leeyahay xadiidkiisu waa mursal mursalu saxaabina ma ahane mursal taabici waa weli xataa naam ilaa mursalka saxaabiga waa la aqbali jiray maogtahay waa laysku xujeeyaa marka naam nin saxaabiya oo xadiidkiisa mursal yahay oon la aqbalaynin sheegaa lagu leeyahay naam waa kuwaas oo kale waa laakiin ninkaasoo mumayisa hadduu nebiga dhinto toddoba jir iyo wax lamida oo kale uu ahaa wax kala sooci karo xadiidka uu ka maqla marka waa saxaa waxaa weeyaan riwaayadiisu waa riwaayo saxaabi bay noqonaya laakiin wax yaroo bil ama laba bil iyo wax jira la sheegaya ama hal sano iyo wax la mida xadu saxaabi saxaabiga xadkiisu man laaqaa arasuula rasuulka qofkii la kulmay weyaan musliman isagoo muslima wain bilaa riwaayatin canhu wain bilaa riwaayatin riwaaya la-aanba haba ahaada canhu xaggiisa uu ka wariyo waduulin waduuli suxbatin suxbo dheeraanteeda la-aanteedba ha ahaato kadaka alatbaacu alatbaacu taabiciintuna kadaka sidaas oo kale weeyaan maca saxaabati saxaaba macooda taabicin ayaa la yidhaahdaa waa man laaqa saxaabiya taabici waxaa la yidhaha ninkii saxaabi la kulmo yacnii islaamnimana ku dhinto dabcan nin allaale ninkii saxaabi arko la kulmo islaamnimo ku dhinto waa taabici asagoalatbaacu atbaacdii maca saxaabati saxaaba macooda la jirkooda kadaaka sidaadaasoo kale waa waqiila waxaa la yidhi alsaxaabiyu saxaabigu man laaqa rasuula rasuulka qofkii la kulmo weeyaan macduulin macduulin lala qaba dherer ay yani macduuli suxbatin wa maca riwaayatin riwaayana lala qabo weliba waa nin yacnii muddo dheer nebiga saaxiib waa inuu la ahaado waa inuu nebiga wax ka wariyo kaasa saxaaba saxaabi la yidhaha bay dheheen waqiila macduulin waqiila waxaa la yidhi macduulin macduuli suxbatin suxbo dheeraanteeda keliya oo aynan riwaayo la soconin waana wa qiila waxaa la yidhi alghaswi maca alghaswi duulaan maciisa waa inuu nebiga la duulo hal marba ow caamin ma caamin yani maca sanatin sanad inuu nebiga la jiro wa qiila waxaa la yidhi mudriku اlcasri aلصaxaabiyu صaxaabigu mudriku اlcasri casriga midka soo haleela waqiila waxaa la yidhi huwa saxaabigu mudriku اlcasri casrigii nebiga noolaay ninkii soo gaaro waa saxaabi baa leyii hadalkanna waa war kale liqaa iyo la kulan ma shardinayo hadda qowlkan iyo arkid midna wuxuu leeyahy nin allaala ninkii muslim ahaa ee noolaay casrigii rasuulka saxaabi waayuu leeyahay sida saxiixa kaas saxaabi ma aha nin wakhtigii nebiga hadduu doono haba noolaadee marba haddii nebigu uunan arkin ama uusan la kulmin saxaabi ma noqonayo qofka waxaa ka mida kuwaas yanii abu idriisin alkhawlaani iyo kale mukhadramiina la yidhaha kuwaas mukhadramiin xilligii nebiga waa noolaayeen oo niman waaweynay ahaayeen laakiin nebiga lama aysa kulmin maalan isagoo usoo socdoo kale ayaa nebiga inuu dhintaya loo sheegay abu idriisin alkhawlaani oo kale markuu dulxulayfe iyo caqiiq iyo meelaha uu soo gaaray ayaa waxaa loo sheegay inuu nebigu dhintay sala allahu calayh waali wasalam ee ninkaa casrigii rasuulka waa noolaayo ogow nin weyn buu ahaa laakiin nebiga maadaama aanu la kulmin saxaabada laguma derin waxaa la yidhaha almukhadramuun mukhadramaa la yidhaahdaa wa qiila waxaa la yidhi mudriku lcasri baa layidhi casrigii nebiga kii soo haleelo walow walow lam yalqa yaanuba nebiga la kulmine walowdan marka waxaa u qadaran walow lam yalqa qowlkaasna raajix maana waa qowl daciif wa sharduhu lmowtu cala addiini walow takhallala ariddatu waaljinnu ra'w washarduhu shardigiisa almowtu geerihardigaas washarduhu wa shardu suxbati suxbada shardigeeda almowtu geeri weeyaanoo cala diini lagu dhinto islaamnimo lagu dhinto waa in islaamnimo qofka uu ku dhinto taasaa shardi u ah walow takhallala haba soo kala dhex gasho ariddatu riddo yacnii hadday islaamnimadii ninkii waa ku dhintay laakiin arkidiisii rasuulka iyo dhimashadiisii ayaa marbaa waxaa soo dhexgalay riddo marbuu diinta ka baxay waa towbo keena waa ku soo laabtay laakiin saxaabadiisa meesha unbay ugu soo noqonay suxbadiisa maxaa yeele riddadu waxaa la yidhaahdaa yacnii marka riddadu acmaasha waa burisaa marka la leeyahay waa haddii lagu dhinto waa haddii lagu dhinto maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala sidaas uu tilmaamay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun saasaa loo shardiya faulaa'ika xabiطat acmaaluhum fi اdunya wاlaakhira kuwaasay acmaashooda baaba'day oo burtay baa yii laakiin ninku hadduu intuu ridoo dib ka soo islaamo haddana hadduu hore u xajiyo xajkiisii hore weli waa xaj labaad inuu ku celiyaa shardi kuma ahan sooma garanin riddo aan laga toobo keeninna maba jirtaba ay ridda waa laga toobo keeni karaabriddo yacnii qofka uusan ka toobo keeni karin wax jira ma aha ibnu xajar fatxulbaariga kitaabu istitaabati اlmurtadiin iyo saasuu tilmaamayaa qur'aankuna waa tusayaan in allaha yakfir dunuuba jamiican buu ilaah yiri saxaabada rasuulkana sala اllahu calayh ali wasalam waxaa sugnaatay iyaguna inay yacnii ay ka aqbaleen oo nin saxaabada ka mid ahaa oo yacnii ridoobay oo dagaaladii musaylamo la soo saftay oo yacni musaylamo yacni wixiisii qaatay haddana markii la qabtay islaamay weliba waa layska dhaafay weliba abubakar waxaa la yidhahdaa walaashiisoo siiyey oo ibnu xajarka waa sheegaya nusatu nadarka marka ma jirto yacnii wax oo waxaa weeyaan yacnii aan towbo lahayn ma jirto bacdu naas baa laakiin waxay u fahmaan markay culammada qaar ay leeyihiin sida sheekhulislaam oo kale laa tuqbalu towbatuhu iyo laa tuqbalu towbatuhuda waxay u qaadanayaan aakhiro maba anfacayso wax towbaa bay u qaadanayaan sidaasna ma aha haddii hadalka shiikha la aqhriyo laftirkiisa marar badan loo fiirsado saarimulmasluulka waxau u jeedaa yacnii waxay tahay dilka kama dhacayo u jeedaa qole waxaa jirta yacnii intay riddadoodu ku darsaday dil iyo dhac iyo boob iyo ku darsaday kuwa noocaas oo kalea marka dabcan in la ciqaabo markaa qisaas in la qisaasta kama dhacaysa ee towbadooda ma anfacaysa ma ahan in la leeyahay iyaga laftirkoodaasna tafsiil baa ku jiro mowdiciisa hadda halkan uunan ahayn laakiin marka ruuxu marka suxbadiisu hadday soo laabanaysa acmaashiisii kalena waa u soo noqoneen ila suxbaduba waa sharaf ma ogtahay wuxuu yidhi marka washarduhu اlmowtu cala اdiini walow takhallala اriddatu waljinnu jinnigiina ra'ow way arkeen iigiwaljinnu jinnigiina ra'ow waxay arkeen culummada dukhuulahum gelitaankooda saxaabanimada ay soo galaan oo saxaabo ay yihiin duuna malaa'ikin malaa'ig maya yanii malaa'igtii nebiga aragtay saxaabo waa la dhihi maayo laakiin jinnigii arkay maxaa jinniga nebiga waa loo soo diray isaga moogtahay jin iyo insiba rasuulka waa loo soo diray nebi buu u yahay sal l slam jinnigii marka nebiga arkay waa saxaabaa la leeyahay wamaa nashrid buluuqan fi lasaxi fiihimaa wamaa nashrid ma shardinayno ay wamaa nashridu ma shardinayno buluuqan qaangaar fi lasaxi sida saxiixnimada badan fiihimaa saxaabi iyo taabici labadaba fiihimaa fi اsuxbati wاtabaciyati taabicnimada iyo suxbada taabicnimada iyo suxbada labadoodaba qaangaar ma u shardinayno qofku inuu qaan gaar yahay shardi ma ah fiihimaadaas waxaa kaloo loo celiyaa fi linsi waljinni jinniga iyo insiga saxaabiga noqonaya inuuba qaangaar yahay shardi ma aha wa tucrafu suxbatu bitawaaturi wa shuhratin wa qowli saxbin aakhari halkan marka suxbadu maxay ku sugnaanaya buu gelayaa see saxaabinimada loo ogaadaa wa tucrafu waa la gartaa buu yidhaha suxbatu suxbadu bitawaaturi baa lagu gartaa tawaatur inay mutawaatir tahay qofkan saxaabinimadiisa abuu bakar oo kale abuu hurayre oo kale cumar oo kale saxaabi inuu yahay shaki kuma jiro waa iska mutawaatirba muslimiinta dhan waa yaqaanaan ee lagu dhihi maayo hadda abubakar inuu saxaabi yahay maxaa u daliila ma la isweydiinaya maxaa yaele waaba tawaaturay u sugnaatay kuwa ayaka suxbadooda wa shuhratinna waa ku sugnaataa mashhuurnimo shuhradu marka waxay tahay tawaaturku waa siibay uga duwan tahay dadka culummada maalan saxaabi inuu qofkan yahay iska garanayo maalan waxaa jirta bacdi saxaaba oo caamadu aysan aqoonin soo maha inay saxaabe yihiin iyo in kaleba qaar xataa waxaa jira dad culamaa aysanba aqooninba ahlucilmiga qaar ka mida agtooda mashhuur ka ah shuhradu marka saasoo kale wa wa shuhratin baa lagu gartaa shuhro marka shuhrada iyo tawaaturka tawaaturta tawaaturkaa xoog badan shuhrada waa kusoo xigtaa wa qowli saxbin saxaabi qowlkiisaa lagu gartaa aakhare aakhari oo kale saxaabi kale qowlkiisana waa lagu gartaa aakhara waayo laakiin aakhari beydka kayuu ku yanii hagaajinaya saxaabi kale qowlkiisna waa lagu gartaa oo maalan nin saxaabi abaa wuxuu yidhi ninka hebel la yidhaha waa saxaabi oo nebiga waa la kulmay khalaas waa sugnaanay marka nin saxaabi baa uga markhaati kacay kan saxaabinimadiisu way ku sugnaataa sidaasna ow taabiciyin ama taabici taabici baa maalan wuxuu yidhi ninkan waa saxaabi ila ninka taabiciga saxaabad wax badan buu ka yaqaanaa moogtahay siyaabo badan uu u ogaan karaa isagoo saxaabo badan buu la kulmay walasaxu sida saxiixnimada badan yuqbalu waa la aqbalayaa ida dacaa haddii ou sheegto mucaasirun mid nebiga casrigiisii noolaa mucadalun oo weliba la tacdiileeyo nin iqa ah wuxuu leeyahay nin hadalkiisa iyo shahaadadiisa lagu kalsoon yahay xilliga rasuulkana joogay xilli ahaan u joogay waqhti ahaan u dhashay hadduu yidhaahdo aniga saxaabi baan ahay nebiga waa la kulmay waa laga yeelaa laba shardi laakiin mid waxay tahay waa inuu mucadal yahay waa in la taskiyeeyo isagu shahaadadiisa nin la aqbali kara in markhaatigala oo iqaa waa inuu yahay tan labaadna waxa ay tahay waa inuu mucaasir yahay oo xilligii nebiga nin dhashay waa inuu yahay haddii aanu dhalanin saxaabi ma layska dhaha ma la dhahayn nin waxaa jiri jiray la dhihi jiray ratan alhindi oo marka isagu gaaray oo yidhi qarnigii lixaad ayuu wuxuu sheegtay saxaabinimo qarnigii lixaad buu ahaa saxaabi baan ahay buu yidhi ma laga aqbalaya kaasoo kale waxaa la qarnigii lixaad nebiga ma joogin waa la ogyahay ayb soo ma garan nebiga ma joogin qarnigii lixaad ayb miisaanka imaamu dahabi miisaankuu ku sheegay ninkaa ratan la yidhaah nin aad u been badan beenta ka makshuufsan oo ka yacnii muuqasho badan maxay tahay qarnigii lixaad inuu saxaabinimo sheegtay kuwa hadda waxaa la yaable waxaa jooga kuwa beder sheeganaya kaasu qarnigii lixaad uu noolaa qarnigan hadda shan iyo tobnaad anaada kii shan iyo tobnaadaan marayna kun afar boqol iyo soddonaa la maraa dad waxaa jira ku dhahaya bedriyiina hadda nool ku dhahaya bal bedriyiin iskaba dhaafay qaar yacnii yacni laba soddon sano ka hor kuwa dhintay waxaa la leeyahay wakhtigai adduunyada la abuurayay joogeen oo dhulkay wax ka fidiyeen waxaasi marka dejal iyo abaadiil waaye wax toosanna ma ahan waa inuu mucaasir yahay mucadalna inuu yahay shardi ah wahum cuduulun kulluhum laa yashtabih annawowi ajmaca man yuctadu bih baxi kale weeyaanoo saxaabada waa cuduul saxaabatu rasuulillaahi waa wada caadiliin ma la dhihi karo saxaabada rasuulka yacni waxa waaye ma la isweydiin karo oo ma la dhihi karo saxaabada warkooda ma la aqbali karaa waxay nebiga ka soo wariyaan talow ma la aqbalaa mase daciif miyaa iqa miyaa been may sheegayan maya saxaabada waa cuduul wa cadli waa cadaaladay ku sifaysan yihiin maxaa yeele waxaynan dadka uga baahnayn ilaahay baa ammaanay subxaana wa tacaala cadaaladda marka hadduu ilaahay ka hadlay yaa kale la weydiina marka oo ilaahay waa ka yidhi wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar wاladiina tabacuuhum bixsaani radia allaahu canhum waraduu canhu ilaahay baa raalli ka noqday ayagana ilaahay bay raalli ka noqdeen aayadda kalena ilaahay markuu kala fadilay saxaabada laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ee uu yidhi ulaa'ika acdamu darajata cind allah min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu muxuu kadib ilaahay yidhi wakullan wacad allaahu اlxusnaa kii gadaal wax ka bixiyo gadaal ka islaamay iyo kii hore yacnii ka muslimay qabla alfatxi labadoodaba wakullan dhammaan wacadallaahu alxusnaa ilaahay wuxuu u yaboohay janno iyo wanaagu u yaboohay marka saxaabatu rasuulillahi waa cuduul madhabka ahlu sunnuhuna saas waaye taasaa marka halkan uu tilmaamaya shiicadaa khilaaftay oo ayagu yidhaahdeen saxaabada badankoodu waa gaalo waxyar ma ahane shan iyo wax lamida ma ahane khawaarijta ayaa khilaafeen oo saxaabadii dhiiggooda bannaysteen oo saxaabadii la dagaalameen oo yidhaahdeen diinkay ka baxeen iyakuna khawaarijtu cali waa gaalaysii jireen iyagu calise iguma gaalaysii jirin maca daalika ayb marka kuwa iyaguna yani waxaa weye saxaabada waa ku inxiraafeen nawaasibta qolo saxaabada ka mida iyaguna dureen oo ahlu beytka rasuulka muctasilada waxay yidhaahdeen saxaabada markay dagaalameen cadaaladoodii waa baaba'day qole unbaa marka ayaan ayaan cadli ku sifaysnayn laakiin annaga qoladaas waayma dhahaynay dheheen kullu haada waa abaadiil maxaa yeelay saxaabigu yacnii hadduu xataa qalad geysto wanaaggiisaa ka badan wanaag badanoo lagu masaxo ayuu leeyahay marka kii dagaalada ka qayb galay iyo kii aan ka qayb gelin wa kullan wacdallaahu lxusnaa marka waa cudulu ayb qofka yacnii muslimka ahlu sunnahana waxaa lagu gartaa saxaabada qalbigiisu inay u wanaagsan tahay ruux qalbigiisa saxaabatu rasuulilah ayna u wanaagsanayn qof yacnii aad meel xun ka laalaado ayb marka gaalow necab yahay maxay macnoo samaynaya hadhow marka saxaabadiina waa necban yahay gaalana maalan haddayba run tahay kaba soo qaadba saxaabadiina waa necab yahay waa gaalaysiina gaaladiina ninkan waa necab yahay oo annagu ma gaaladu necab yahan marka aan kusoo dhowaynaynaa iyaga marka shiicadu ama raafidadu maya nin abuubakar iyo cumar qalbigiisa u waasici waayey yacnii waxay kugu tara adiga waxuu kugu taraayo ma laha adiga abuubakar iyo cumar kaa qiimo badnaaba u waasici waayey qalbigiisa marka adiga makuu waasicinayo beledkoodana waxaa weeyaan kiniisadahana waa ku yaallaan masaajidda islaamka oo dadka kaleo aan ayaga ku caqiidada ahayn masaajid uma ogola marka waxaa weeyaan maxaa ka daran marka yani adigii iyo nasaaradii aduu ka wuxuu aaminsayna adigu ka daran tahayba nasaarada marka dadkan lagu beer dulucsanaayo yacnii shiico gaaladay saas ku tahay iyo weligood waa isla jiri jireen shiico iyo gaalo haddana waa way muuqataa watucrafu marka wuxuu yidhi wahum cuduulun weeyaan kulluhum dhammaantood laa yashtabih arrintaa iyadaa marka yani ma dhehgelayso laa yashtabihu calaa dalika ama laa yashtabih calaa dalika arrinkaa yaani kaa dhehgelin wahum iyagu cuduulun weeyaan kulluhum dhammaantood laa yashtabih ay laa yashtabihu calaa dalika man lahu basiiratun biddiin qof diinta ilaahay basiiro u leh arrintaa maba ka dhehgelayso saa inay macnaheedu tahay laada inay naahiye tahayna waa dhici kartaa oo la yidhaahdo laa yashtabih ay laa yashtabih calayka ayuha aalib aalibow arrintaa yaynan kaa ishtibaah gelin annawowiyu nawowi qaala nawowiyu nawowi waxa uu yidhi ajmaca waa wuxuu ku ijmaacay calaa daalika arrinkaa waxaa ku ijmaacay man yuctadu bihi man baa ku ijmaacay yuctadu la tirsada bihi mankaba qof allaale qofka ijmaaciisa la tirsado saxaabadu inay cuduul yihiin ayay ku wada ijmaaceen culummada yani marka dadka khilaafay lama tirsado waay saasuu kuleeyahay imaamu nawowin arintaqolooyinkan marka shiica ha noqdeen ama mutakalimiin ha noqdeene ijmaacaadku ayagu yanii imaamu nawowi wuxuu leeyahay kitaabkiisa majmuuca mutakalimiinta khilaafkooda iyo ijmaacooda wax ictibaara malaha dadka mutakalimiinta oo falaasifada ah mutakalimiinta waxaa weyaan waa dadka aan cilmiga diinta saa usii lahaynoo falsafo un keliya ama muctasile ha noqdo ama ashcari ha noqdo ayb saasuu leeyahay ibnu cabdilbarna waa dhahayaan asoo ka soo raraayo ibnu khuways mindaad mutakalimku wuxuu yidhi ama ha ahaado sawaan kaana ashcariyan aw hayrahu mutakalim hadduu yahay ijmaaca ma lagu bushi karo nin hebelaa saas yidhi oo mutakalim qaala nawowiyi waxau yidhi ajmaca man qof wuxuu ku ijmaacay yuctadu bihi la tirsado calaa dalika kaagaas wاlmukiruuna fii riwaayati اlأhar abu hurayrati yaliihi bnu cumar waanasu wاlbaxru kalkhudri wajaabiru wazawjaة الnebiy wاlmukiruuna kuwa badsaday fii riwaayati اlأhar xadiidka werintiisa kuwa badsadoo saxaabada ka mida abu hurayratin abu hurayra weeyaan yeliihi abu hurayra waxaa ku xigay ibnu cumar ibnu cumar waanasun anas weeyaan waalbaxru ninkii badda ahaay waaye ibnu cabbaas waaye kalkhudriyi baa kuula mida abuu saciidin alkhudri wa jaabirun jaabir weeyaan wa zawjatu nebi nebiga xaaskiisii caaisha ahayd toddobadan marka waxaa weeyaan intan iyagu toddobadan axaadiid mukiriinaa la yidhaha mukiriin ayagaa ugu badnaa axaadiid fara badan bay nebiga ka wariyeen midka ugu yar yacnii kun iyo dhowr xadiid ayaa dawaawiinta ugu jirta sunnada kan ugu yar wاlmukiruuna kuwa yani badsaday fii riwaayati اlأhar axaadiidta warinteeda abu hurayra abu hurayra weeyaan abu hurayra aada u badsaday nebigaana u duceeyey waxba inuusa iloobin dadkii dambe marka walidaalika wuxuu yidhi wax badan uu tilmaamay xafidtu min rasuuli اlah sal ا l slam wicaa'ayni buu yidhi nebiga laba weelaan aniga wax uga xifdiyey mid waa idinku firdhiyey amaa midka kale haddaan low baadtuhu haddaan idinku fidin lahaa buu yidhi laqudica hada albalcuum kan waa la goy lahaa yacni culammadu marka waxay yidhahdaan qaybtaas uusan sheegin waa qayb yacni waxaa weeyaan ka sheegitaankeedana xugun uusan ku xirnayn oo maalan dad nebiga uu magacyadooda sheeg sheegay iyo ayay ahaayeen marka dadka magaciisa in la sheego muhiim maahane ficilkiisa haddii uu ka hadlo sharcigu waxuu ka qabo hadduu sheego hebel muxuu magaciisa u sheegi waayo daruuri ma aha iyadu waa iska dhaafay marka abu hurayra ee maaha abu hurayra inuu cilmi qariyey ma aha saasay culamadu ku toojiyeyaan dadka markay yidhaahdaan yani iyagu u sarbeebaya akara abu hurayra abu hurayra waa badiyey axaadiidta tiradii buu ka badiyey yani iyagoo la yaabanoo saddex sanuu nebiga la joogay intaan werinayo markaasoo sawn wuxuu dhihi jiray ilallaahi almawcid ilaah agtiisa ballanteenna ay tahay aniga haddaan nebiga ka been abuuranayo iyo haddii kaleba saxaabada rasuulkana badanaa waa kuwaal cid uga markhaati kacdo unbuu heli jiray abu hurayra markuu xadiid sheego ee lala yaabo la yidhaahdo abu hurayra waa ku siday axaadiidta waa badisay qof saxaabada ka mida markhaati u furaayo xadiidkan nebiga anna waa ka maqlay dhahay yelihi ibnu cumar ibnu cumar baa ku xigo cabdullahi ibni cumar waaye wa anasun baa ku xigo walbaxru ibnu cabaas waaye likahrati cilmihi ayaa baxr loo yidhi kalkhudriyi baa ka mida abu saciidin alkhudri wajaabirun wajaabirun jaabir iyo zawjat nebi caaisha nam cabdullaahi bni camr ibn alcaas axaadiid badan nebiga waa ka wariyey waana ka qoray laakiin isaga waxaan loo sheegin dawaawiinta inta ugu jirtaa yar maxaa yeelay masar uu degey isaga masarna meel cilmi markaas ka socda ma aysan ahayn laakiin abu hurayra madiinuu fadhiyey madiinana meel cilmiga loo yimaado oo arday ay saa iyo saa isu dhaafaysay ahayd marka axaadiidta isaga laga maqlay waa lasii sheegay wاlbaxru awfaahum fataawa wacumar wanajluhu wazawjaة اlhaadi اlabar halkaana marka xagga fataawadu ka hadlayaan wاlbaxru ibnu cabaas awfaahum ay akaruhum midka ugu badan weeyaan fataawa xagga fataawada wa cumaru cumar iyo wanajluhu cumar iyo wanajluhu inankiisii ibnu cumar ahaa wazawjatu اlhaadii khalqiga midkii hanuuninayo xaqa u bayaaninaya xaaskiisii caaisho waaye alabar haadigaas oo alabari baarnimada badnaa uma intaa kadib ibnu mascuudin ibnu mascuud wazaydun iyo zayd zayd ibnu haabit waay zaydkan wa caliy cali cali bn abi aalib wa bacdahum iyaga gadaashoodna cishruuna labaatan baa ah laa tuqalil ha yaraynin fataawadu marku saas ugu kala badnaayeen ibnulqayima iclaamu lmuwaqiciinka ku soo guuriyo saxaabada fadwoo jirta iyo dabaqaadkooda iyo siday kala ahaayeen wa bacdahum iyaga gadaashood man ayaa yimid qalla yaraystay fiiha fadwada jiddan aad u yaraystay oo fataawadiisu way yar tahay wahum iyaguna cishruuna labaatan weeyaan bacda miatin boqol ka gadaale boqol iyo labaatan wey qad cudda waa la tiriyo waa la xisaabay raggan marka saxaabadan iyagu yani ibnu cabaas fataawadiisu hadda meel walbay buuxisay ardayna waa lahay ibnu cabaas xer buu yeeshay oo aad cilmiga uga faafisay cadaa ibn abi rabaax iyo daawuus ibnu kaysaan iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo marka ninka ugu fataawada badan buu ahaa ibnu mascuudna saasoo kale u ahaa isaguna kuufo ayuu sheekh ka ahay ee halkaasoona cilmi badan ku faafiyey kana fadwoo jiray zayd ibnu haabit iyo madiino isaguna mufti ka ahay oo ka fadwoo jiray calina kuufo ayuu joogi jiray isaga laftirkiisa wa kaana yuftii wa kaana yufti lkhulafaa wa kaana alkhulafaau khulafada waxay ahaayeen yuftii inay fadwoonayaan wa kaana yufti alkhulafaa khulafadaa fadwoon jirtay ibnu cawfin ayaa fadwoon jiray ey cahda nebiyi fii cahdi nebiyi waqhtigii nebiga sala allahu calayh ali wasalam zaydun zayd ayaa fadwoon jiray mucaadun mucaad ayaa fadwoon jiray wa ubayun iyo ubay ubay ibnu kacab wa jamaca alqur'aana qur'aankii waxaa jamciyey oo ururiyey minhum xaal oo iyaga ka mid yahay ciddatun tiro fowqa alaaiina soddon ka badan fa bacdun qaar caddahu waa tiriyeen suyuudi laftirkiisa idqaanka ayuu ku tiriyey oo ku sheegay saxaabadii marka qur-aanku waa yaqaaneen laakiin qur-aanka yacni aad qaar marka waxaa weeyaan aad ugu sii tabaxurayaa jiray oo marka soddonkaa iyo dhowrkaa uu sheegaya kuwaas qur-aanka fahamkiisa laakiin ilaahay kulligood waa lahaayeen maxaa ila nebigay ka baranayeen iyaguna waa zaman waxay noolaayeen fuqahadu badan tahay quraa'du ay yar tahay annaguna waxaan la nool nahay zaman quraa'du badan tahay fuqahadu yar tahay ee waxa muhiimkaana fiqigaa muhiim a ayb maxaa yeele haddii quraa'du badnaato dadka wax akhri kara ay iska badnaadaan qur-aanka akhri karo ama xadiidka akhri karo dadka fahamsanna ay yar yihiin haddee ninkan markuu qur-aanka akhriso meel lama aadayo marka qur-aankii buu akhrinayaa meel buu la koraya meel buu saaraa marka aayadda hadhow marka tasarufaad waxaa imaanayo indhaha laga qabsado nacam iyo gacmaha lala yaabo ayb tasarufaadkan jiroo kala imaanaysa nacam tasarufaadkan jiro dhan cilmi la-aanay ka imaadeen ogow nacam culummada kitaabulfitan markay sheegaanna waxay ku dhex sheegaan cilmi yaraanta waxa fidnada keenay ka mid tahay laakiin saxaabada xilligooda fidnada waa yarayd maxaa yeele fiqiga qur-aanka ay u lahaayeen baa badnaay walow quraa'du haba iska yaraateen annaga laakiin ilmaha yaryar qur-aanka waa akhriyaan waa xifidsan yihiin dadka waaweyn naagaha kulli qur-aanka waa la bartay laakiin yaa fahamsan markay timaado ma la helaayo fahamsan hal ama laba ama saddexaa laga yaaba dadku inay dad faraha lagu tiri karo marka nin walbaa markuu qur-aanka akhriyay waa iscajabinay wuxuu isleeyahy war adu waxbaa taqaanaayo isleeyahay xaqiiqaduna wax ma yaqaano inta marka waxbaa taqaanaadi waxbaa taqaanaadiisa marka waxay dhalaysaa inuu kan fataawo saaro waaqacadan ka fadwoodo middan ka fadwoodo uu saa fataawada uun u faafiyo kii uu doonana marka uu yidhaahdo yacnii waa saas kanna waa xukunkiisa waa kan kanna saanuu sharciga ku xukumay kulluhu hawowa sharciga wuxuu ku xukumayn aynan jirin ayb wa kaana yufti marka raggan marka saasay saxaabadan wajamaca alqur'aana waxaa jamciyey minhum xaala u iyaga ka mid yahay cidda tiro fowqa alaaثiina ka badan soddon ka badan fabacdun qaar caddahu waa tiriye wa shucaraau lmustafaa dushaani ibnu rawaaxatin wa kacbun xasaan wa shucaraau lmustafaa rasuulka shucaradiisa dushaani shaniga u saaxiibka ahaa ibnu rawaaxati weeyaan cabdullah bnu rawaaxa wa kacbun weeyaan kacbu bnu maalik xasaanu xasaanu bnu haabit saddexdaa shucarow nebigu lahaa nacam ayb shicirku marka waa kalaam isagu fa xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiix wixii lagu shicray ku xihan tahay haddii wax fiican uu sheegana waa ka hadduu waxun sheegana waa dembi qofkii marka shirki ku gabyaana de waa shirki shirkigu haddii lagu gabyo iyo haddii hadal af soomaaliya laga dhiga isma bedelo qofkii yacnii shicirkiisa diinka ku difaacana ama nebiga ammaan laa'iq oo u yahay ku ammaanana dee shicir fiican uu sheegay weliba xasaan ibnu haabit nebiga intuu masaajidka mimber uga sameeyo ayuu dhihi jiray mimbarkan ku istaagna oo gaalada weerar oo yacnii hujuum markaasuu gaalada gabay ku hujuumi jiray markii la yidhaahdo oo quraysh haddaad adigu saan u hujuumaysid nebiga quraysh soo kama dhalanin nebigiibaa nebiguba soo quraysh maaha maxaa quraysh u hujuumaya wuxuu dhihi jiray nebiga iyo dadka muslimiinta waa ka siibaa buu dhihi jiray sida tinta cajiinka looga siibo oo kale tinta in cajiin laga siibaa ma dhib laha ayaga waa ka saarayr kuwan kalena marka gabaygan ku baabi'inaan wاlbaxru wabna cumari wacamrin wabnu zubayri fi اjtihaanin yajri duuna bni mascuudin lahum cabaadilah wagalaطuu man hayra hada maala lah wاlbaxru ibnu cabaas wabnaa cumarin wacamrin cumar iyo camar labadoodii inan cabdulaahi bni cumar iyo cabdullaahi bni camar bni اlcaas wabnu zubayri cabdullaahi bnu zubayr yejrii waa soconayaa fi ijtihaarin yejrii waa dureersamayaa fi ijtihaarin yacnii mashhuurnimo yaa waxaa ku dureersado lahum iyaga u dureersanayo cabaadila magacaas cabaadilatun baa u dureeraya iyaga oo u soconaya duuna bni mascuudin ibni mascuud marka laga reebo cabdullahi bni mascuud ka bixi intaan kale cabaadilaa la yidhaahda cabdullahi bni cumar cabdullahi bni camr bni alcaas cabdullaahi bnu zubayr iyo cabdullaahi bnu cabbaas afartoodaas waa dad isku da ay ahaayeen cabaadila waxa loogu bixiy waa yaryaraayeen saas marka ibnu mascuud laakiin waa ka weynaan iyaga marka cabdullaahi bni mascuud kuma jira cabaadilada ogow marka wuxuu leeyahy waqallatuu way gef xugmiyeenoo way yacnii waa gef xugmiyeen man axad maalan lahu ula iishay hayra haadaa kan waxaan ahayn ninkii tan hayrkeed ula leexday oo cabaadilada ibnu mascuud ku daray waa gefe ee cabaadilada afartan u weeyaan ibnu cumar ibnu camr ibn alcaas ibnu zubayr ibnu cabbaas laakiin haddii badana axaadiidta can cabdillaahi lagu idlaaqo sida haalibka ibnu mascuud aa loo jeedaa can cabdillaahi haddii la idlaaqo sida badan ee haalibka ibnu mascuud ayaa loo jeedaa wabiاllahi الtowfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wclى alih w saxbi slm